agaasimaha guud ee wasaaradda amniga puntland ayaa magaalada garowe kusoo xiray tababar ku saabsan kamid noqoshada gabdhaha dugsiyada sare ee ciidanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada garowe saraakiil boliis ah iyo gabdhaha loo qabtay oo ah arday wax ka barata puntland degan cabdikacaan oo ka mid ah saraakiisha booliiska gobolka nugaal ayaa ka waramaysa ahamiyadda tababarkan maanta aynu halka inoogu dambayso shalayna inoogu horisay labada maalmoodna aynu farxad wada qaadanaynay iyo inoo dhiirigelin badan iyo wada fadhi badan aynu yeelan doonno insha allah iyo baraarujinta aynu isku baraarujinayno inaynu isla qaadanay inaynu ciidanka noqonno oo aynu ragga uga doorkee doorkeenna aynu ka qaadanayno marka insha allah soo dhawaadaan leenahay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga puntland cawil mataan ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay gabdhaha kale ku dhiirigeliyaan kubiirista ciidanka booliiska
runtii barnaamijkan waa wacyigelin weeye in gabdhuhu ay ka qayb qaataan ciidamada booliska ugu horeeya weliba ardada dugsiyada sare ka baxday iyo kuwa jaamacadaha waxaad ogtihiin madaxweynuhu inay ka go-an tahay inuu dhallinyarada fursad siiya sidaa darteed waxaan rabnaa inay gabdhuhu iyo wiilalba ay ka faa'idaystaan fursadda madaxweynaha uu siinayo dhallinyarada si ay ugu soo biiraan ciidamada booliska oo ay qaybtooda u qaataan barnaamijkan waxaan kaloo uga mahadceliyeynay hadda u m woban iyo wasaaradda oo iska kaashaday oo ahaa wacyigelin weyn boolisku waa waxa ugu muhiimsan oo dalka amniga gudihiisa ka shaqeeya marka waxaa la rabaa inaad markaad fursadda heshaan ku soo biidhaan booliska gabdhuhuna muhiim bay noo yihiin waxaan kaloo rabnaa inaad community boolis ahaan u shaqaysaan xil iska saadhaan idinkaa boolis ahaan ku shaqaysaan wixii khaldan oo aad aragtaan la soo xidhiidhaan laamaha booliska si looga hortago waxaan aad ugu faraxsanahay dugsiga gambool waan ugu mahadceliyeennaa maamulayaashiisa iyo guddiga waalidkaba sida dhow ay ula shaqeeyaan laamaha amniga ee booliska waxaan leenahay waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin waxaan rabnaa barnaamijkan inaad idinkuna gaarsiisaan inta kale oo inaga maqan insha allah wakhtiga kalena wuu socon doonaa si kastaba tababarkan ayaa horudhac u ah kuwo kale oo wasaaradda amniga doonayso in ay ku qabato gobolada kale ee puntland si loo helo haween aqoon leh oo ku soo biiray booliiska